baan u dhaaranay inaan deegaankaan la wareegeyn oo ay habar gudub deegaanka ayna haysanaynin iyo wixii kaloo yani maxaa layidhahda la jira waxaadaan ku marnay inaan deegaankaynu u dhimano ama xurriyadiisu aan u madax banaanaano cid allaale ciddii soo garab siisana insha allahu tacaala waan ayadina maxaa layidhahdaa jawaabteedu waa heli doontaa deegaanadaayna ceelwareegow number conton waan maaragtay dibaan ulu wareegnay xorriyadooda magaala madaxdan ordhima cali axmed diiri waxaad u sheegaysaa amaad gaarsiinaysaa aniga ayaa u diiday gobolka shabeella hoose inuu yimaado ama inuu wax wax yacni ka qaato aanaa u diiday oo waafow ah axmed diiri hadduu yidhi gobol shabeella hoose habargiir looma diidi karo cabdullaahi waafow baa ku diidi baad maqashiinaysaa maqashi hadalkaygu axmed diiri halkaa waxbana kama yaalo hadduu yimaadana geera kasoo horrayso qabsigiisina inta mahaa doono lafigiisina waa la gubaaya baaba adaanow xalki wuxuu ku jiraa waan kuu sheegay axmed diiri markuu tago ma tabaan uu tago as yidhaahdo anigu waan ka soo tegay ma tabaanan imi gurceelaan imiday maalintii as yidhaahdo ayay imaanaysaa nabadda soomaaliyeed wixii kasoo horreeyay nabad soomaaliyeed ma jirto waxaanu sheegaynaa beesha caalamkane beeshaan kusoo duulaysa gobolka shabeella hoose ee soddon sano yacni maaragtay inay cunto maaragtay haysatay ama xoog ku haysatay waa laga diiday gabar feerkaasayto bimaal intay ka nooshahay gobolka shabeella hoose habargidir kuma kaada doonto mana ku noolaa doonto biidni illahi alkariim wixii qabsadane haddee awal maxaa layidhahdaa muxuu ahay taariikh xumo taariikh xum ayay ka qaadi doontaa habargidir gobolka shabeella hoose beeshaan wax ay ay kusoo talagashay annagiin waxbaan ku talagalnay meeshii noo gaarta ayay marka ajaa'ib waa shabeel state waxaa la yidhahdaa wax ilmaa lagu dheerhayna shabeel state shabeel state xaggay ka jirtaa yaal yaal shabeel state maxaa la yidhahdaa war waxaasnimiyo aan noo soo qaadanin hana noo sheegin axmed diiri hadduu waashte hadduu waashte allah daabeeyo caafimaad allah siiyo shabeel state meel ay ka jirta iwaala laga sheegay ma maqlin mana ognin shabeel statene yacni gobolkan iska daaye intii yani maaragtay maxaa layidhahdaa dowladda soomaaliya ayaa gobolkan maxaa layidhahdaa inay lasoo gorgorto intaan gaarsiine aan gaarsiinaya ballan waayo waxaad ogaanaysaa inta hod laigu garaacay oo shacabka gobol shabeelle hoose lagu laayay xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhiibay filla baydow ayaa laga soo dhiibay madaxtooye ayaa laga soo dhiibay intaasay xisaabteeda ayaa u taala xasan sheekh maxamuud markiis ka garbax kadib aan gobolkan dowlu noqonayaa wallaahi anigu dowladan kamid ahay warqada dowladeedan wataa waan ul gorgortamaya dowladdu inay dalkaasi wixii u